fartuun aadan xeefow waa guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolkani shabeellaha dhexe waxay ka hadashay qorshaha sanadkan u dagsan ee la xidhiira dardargelinta howlaha dhallinyarada ee ku nool degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe iyadoo soo hadal qaaday xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya maamulka cusub ee hirshabeelle waxayna sheegtay in kulamo is-afgarad ah ay la yeelatay madaxda maamulkaasi sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka midaas oo lagu xoojinayo iskaashi la xidhiira horumarka deegaanka qorshooyinka noo degsan waxaa lambar kow noo ah waxyaabaha aan rabno hirshabeellada cusub inaan qayb ugu qaadano inaan kala shaqayno horumarka sababtoo ah dhalinyarada waa lafdhabar rajadeena noogu weyn ama qorshooyinka aan u diyaarin dowlada hirshabeelle dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaan dhalinyarada hirshabeelle waxaa ka mid ah in dhalinyarada iyo maamulka hirshabeelle wada shaqeyn toosa inay yeeshaan sababtoo annaga lafdhabartii aan nahay boqol kiiba toddobaatan iyo shan maadaama aan nahay managala maarmo saas darteed in horta xiriirkeena uu noqdo mid aada u wanaagsan hirshabeellada cusub madaxweynahane waxyaabo badan waan kala hadalnay waana ku rajaweynahay inuu nala shaqay doono dhalinyarada sababtoo ah annaga waxaan nahay awoodda ugu badan ee hirshabeelle annaga waaye iyo guud ahaan soomaaliya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan guud ahaan hirshabeelle cilmaheeda kala duwan qorshayaasha aan diyaarino waxaa kamid ah annaga aan diyaarsanay aan ula tagi rabno waxaa kamid ah in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur lamber koo tan labaad oo ah waxaana rabnaa inayna siiso hirshabeelle madaxdeeda priority annaga dowladaan jecelnahay horumarkeedaan rabnaa waxaan nahay dad aanan ku dhalanin dowlad wadanka ayadoo jirta aanan dhalaninaan nahay sagaashii saddexdii sagaashii afarta qof dhashay dowlad ma arkin labada kun saddex iyo tobankii markaan ka hadatan gobolka shabeellaha dhexe labada kun saddex iyo tobankii igu horeysay dowlad aan arko oo timaado deegaankan aan joogo waxay ii ahayd farxad waxaan ahay calanwade anigoo dhalinyaro ah waxaan ku dhiirada ayadoo laga cabsanayo in qof dhalinyaro ah uu ka ag muuqdo meel ay dowlad joogto dhinaca kale gudoomiye fartuun ayaa sheegtay in ay wado qorshe dhalinyarada degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe loogu sameynayo waxbarasho bilaash ah islamarkaana ay kala hadashay madaxda hirshabeelle lamber koo tan labaad oo ah waxaa jira dhalinyaro aad u fara badan aanan haysanin waxbarasho in loo sameeyo waxbarasho waxaa jira kuwo wax bartay haddana aanan haysanin wax shaqo ah dowladda hirshabeelle waxaan aada ugu rajaynaynaa inay noqoto dowlad dhalinyarada awoodda siisa sababtoo ah dhalinyarada waxna ayadaa dumiso waxna ayadaa dhisto annaga hirshabeelle hadda waa dhisnay waxaana rabnaa inayna siiso hirshabeelle madaxdeeda priority way ku jiraan sababtoo ah waxaa loo cararayo oo loo socdaa waxay tahay in degmooyinka guud ahaan degmooyinka waxaa ku xeeran tuulooyin ay ku nool yihiin dad dhalinyaro ah gabdho iyo wiilal u baahan waxbarasho sababtoo ah adduunkan waxa wax hormariyay waxay tahay dhalinyaro oo wax baratay wax injineer noqona waa dhalinyaro wax taleefanada soo saara waa dhalinyaro wax kasta caalamkan ee horay gaaray waxa sameeya waa dhalinyaro marka in dhalinyaradii ku nooleed tuulooyinkaas ee degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaan hirshabeelle waxaan rabnaa in aan ka wada shaqayno dowladani ee nagala shaqayso dadkaas ku nool tuulooyinka si ay waxbarasho ku helaan sababto ah qofka markuu aqoon leeyahay oo wax bartay dal wuxuu ogaanayaa in meeshaan ay jirto dowladnimo iyo wadaniyad wuxuuna baranaya wadani markaa maqasho iskuulaadka ani maanan arkin xilligii hore oo dowladda markay jirtay wadannimada waxaa lagu bari jiray iskuulaadka marka in wadaniyada iskuolka lagu daro dowladda waxay tahay iyo jaceelkeedii in lagu baro dadka dhalinyarada ardayda ay wax baranayo qayb weynna inaan ka qaadano oo dowladana aan kala shaqayno wasaaradaha ay qusayso federaalka iyo tan hirshabeellada iyo dowladeena hirshabeelle inaan iska kaashano waad og tahay cabdicasiis qof aan wax baranin inuusan iftiin lahayn ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa sanadkan cusub ee labada kun kow iyo labaatanka qorsheynaya sare u qaadidda howlaha ururka hirgelinta barnaamijyo ay qayb ka yihiin in dhalinyarada la siiyo fursado waxbarasho bilaash ah iyo sidii madaxda cusub ee hirshabeelle ee ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe ay u dhexmari lahayd wada shaqayn wanaagsan